bismillahi raxmaan raxiim adeer saare waxaan u arkaynaa warmasiyeedka meesha ka soo baxay runtii waxaan u arkaynaa wax haba yaraatee wanaag iyo muxuu ahaa horumar iyo deganaan iyo wax ku soo kordhinaya soomaaliya uma aragno waxaan u arkaynaa heshiiskii awal afar iyo tobankii oktoobar hore ay usoo saareen oo jahwareerka badan dawladda iyo dadka soomaaliyeedba ku abuuray cabdiweli gaas ra-iisul wasaarihii hore iyo ninka le cabdiweligaas iyo cabdiweligii ra-iisul wasaaraha heshiiska ay galeen buu dala joogaa waa kiioo weliba si ka qaab xun oo si badan uga uga maaragtay heer hooseeya khilaaf badani ka muuqdo iska horkeen badani ka muuqdo waxyeelo badan waxyeelaya bulsho badan oo nabada
waata waa yahay qodobadaasi afar iyo tobankii oktoobar hore loogu heshiiyey maantana warmurtiyeedka ka mida waxaa ka mid a in erga ka socota deegaanada puntland aysan ka qaybgeli karin shirka cadaado sideed kaasi u aragtaan qodobkaasi adeer waxaan qodobkaas u aragnaa inuu yahay xadgudub uu ku yahay shacbiga soomaaliyeed iyo labadan gobol mudug iyo galgaduud markaad eegto qodobka afartan iyo lixaad fakradiisa koowaad ee tafsuurka ku-meelgaarka oo federaalka waxa weeye dadku ayagaa le aaya ka talintooda ayagaa leh marka hadda mar wuxuu xuquuqdaf leeyahay cidda rabtaa inay iyadu siday rabta ka yeesho waxaan u arkaynaa inaysan ahayn wax sal ku leh sharciga iyo dastuurka wadanka u yaalla inaysan sal ku lahayn waayahay maxaa idinla gudboonad samaynaysaan marka
wallaahi dee annagu heshiis baanu dadka labadan gobol ku dhaqani ay ku saxiixeen muxuu ahaa mudug iyo galgaduud in maaragtay sida uu dhigayo qodobka boqol muxuu ahaa afartan iyo sideedaad fakradiisa labaad ee ah laba gobol iyo wax ka badan baa dowlad goboleed noqonaya heshiiskii soddonkii julay laba kun iyo afar iyo tobanka lagu saxsaxay magaalada muqdisho oo ah labada gobol ayay arrintaani ka hor imaanaysaa marka annagu waxaan waxaan aaminsannahay go-aanka labada gobol inay israacaan iyo inaysan israacin waxay waxaa iskale bulshada labadan gobol ku dhaqan xasan sheekh madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne cabdiweligaas midkoodna magan looguma ahan arrintaas ayadaa saasaan u arkaya waa tala dadku leeyahay weeye gobolka mudugna dadka deg wada degani waa dad walaal ah oo maaragtay weligood xiliyaal aysan jirin xasan sheikh iyo cabdiweligaas wada dhaqmahayay wada deganaa wiil iyo walaal ah haatanna madasha waxaa ka jooga herdooyin aada iyo aada u ballaaran baa ka jooga marka haddee iyagay ka falantaa waa tahay ergadii mar hadday yimaadeen inay ka galaan iyo inaysan ka qayb gelin aniga saasaan u arkaya waayahay mudane cabdi qaybdiid ee guddiga farsamada odayaasha dhaqanka ee shirka ka qaybgalaya cadaado waxa ay sheegeen inay kala direen guddigii oo ayaga aan waraysanay sidoo kale maantana waxa ay sheegeen inaanan la kala diri karin oo hooshoodii sida ay usii wadanayaan marka adigu maxay kula tahay miyaad ka mid tahay dadka riixaya odayaasha dhaqanka mise si kalead wax u aragtaa waxaan u arkaya marka ugu horeysa horta ma jiro guddi farsamaad leedahay mar haddaad tiri saaroy guddi farsamo guddi farsamo dad baa dirsaday siyaasad baana dirsatay oo shaqadan u dhiibtay siyaasadii dirsatay oo ay aan ka mid ahay saxiixayaashii ayaa haddii waxaa loo amraday waxay ahayd loo idmaday inay shaqo spesifig oo la yaqaano inay qabtaan haddii ay ka leexdaan dariiqii hadday ka leexdaan waxay la tahay oo hawshii loo idmaday way ku gafeen mar haddii ay ku gafeen in ama shaqada laga joojiyo ama shaksiyaad ha noqoto ama caam ha noqotee in wax la soxo waa lagu qasban yahay mana jiro qof keligii asagu sharcigii haysta stationkii jooga maxkamadii jooga asagii wax ogninahaya midna ma jiro qof sidaasi marka waxaan qabaa arrintaasi wixii khaldan oo aan u arkayna inay khaldan tahay haddee waajib weeye in la soco